أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo dowladda kaafiradda ah ee shiinaha ayaa shaacisay in markab dagaal u soo dirayso soomaaliya kaas oo ka qayb qaadanaya boobka lagu hayo khayraadka badda iyo bariga soomaaliya madaxii hore ee murtadiinta ayaa xaqiijiyey in murtad gurguurta iyo kooxdiisa boob hantiyadeed ay ka wadaan magaalada muqdisho in ka badan soddon ruux ayaa lagu laayay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka itoobiya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac xooggan ka muujiyey masiirka kooxda riddada soomaaliya haddii askarta kufaarta afrikaanta ay ka baxaan soomaaliya askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabad dowro loogu soo gebagabaynayey ganacsatada degmada buulofulaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka dhacday degmadaasi kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada ceelcaddee والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha jamaadul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa inoo haya cabdiqani maxamed geesiyada towxiidka waxay saaka madaafiic ku garaaceen xerada xanale ee ku dhex taalla garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xeradaas oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta kusoo duushay dalka soomaaliya jugta madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada xalane dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu maanta weerar isugu jira duqeyn iyo dagaal toos ah ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarkan ayaa khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxayna mujaahidiintu howlgalkan kusoo furteen qaniimo kala duwan dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmooyinka mandheera iyo carabiya oo ka wada tirsan gobolka mandheera qaraxa ayaa haleelay gaari kooyaal ah waxaana bakhtiyo dhaawac ku noqday askartii booliiska kenya ee gaariga la socday howlgalladan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu dagaallo culus ku qaadeen xeradaha kufaarta afrikaanta ee deegaanka buufow ee hoostaga degmada janaaleh iyo saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha mokoyga iyo haanta dheer ee degmada afgooye oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose dowladda kaafiradda ah ee shiinaha ayaa shaacisay in markab dagaal u soo dirayso soomaaliya kaas oo ka qayb qaadanaya boobka lagu hayo khayraadka badda iyo bariga soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya iyadoo qayb ka ah loolanka loogu jiro boobka khayraadka soomaaliya ayay dowladda shiinaha waxa ay sheegtay in xeebaha soomaaliya usoo dirayso mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka warbaahinta xukuumadda beijin ayaa ku warantay in sababta markabkan dagaal loogu soo dirayo soomaaliya ay tahay inuu ka qayb qaato ka hortagga waxaa loogu yeero burcadbadeeda taliyaha maraakiibta ciidanka shiinaha ayaa tilmaamay inay ciidamadiisa u diyaargaroobeen howlgal dheer oo ay ka fulinayaan soomaaliya kaas oo ay qayb kaga noqonayaan ciidamada faraha badan ee duulaanka ku jooga xeebaha waddanka soomaaliya iyagoo huwan magaca la dagaalanka burcadda badaha marka laga soo tago marmarsiyada uu shiinuhu sheegay inay ciidamo ugu soo dirayo xeebaha soomaaliya waxaa dhanka kale ku hoos dugan ujeedo qarsoon oo lagu doonayo in lagu gurto kalluunka ceegaaga badeenaa bishii diseembar ee sanadkii labada kun iyo sideedii ayayd markii sidan oo kale shiinuhu uu ciidamo iyo maraakiib dagaal usoo diray soomaaliya isagoo xilligaas qayb ka ah isbahaysi ay hogaaminayaan dowladaha reer galbeedka oo lagula wareegay xeebaha dalka soomaaliya mahadsanid caliyare madaxii hore ee murtadiinta ayaa xaqiijiyey in murtad gurguurta iyo kooxdiisa boob hantiyadeed ka wadaan magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa warkan inoo hayaa murtad shariif sheekh axmed ayaa weerar kulul afkaa ku qaaday xasan guurguurte isagoona ku eedeeyey in boob aan kala joogsi lahayn uu ku hayo dhulka shacabka iyo dhulka hantida guud ee magaalada muqdisho waxa uuna shariif murtad xaqiijiyey in guurguurte iyo kooxdiisa ay wadaan ficil burcadnimo ah ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma ahe dan khaasa dhulalka la qaaday ee labadii sano iyo googoa la qaadaayay hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtihin adun ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtihin waxaa intaas sii dheer wasiir hoteel deggan ama guri magaalada ka deggan in la yidhaha soo qor warqadka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hoteel hal qoloo degan yahay waxaa la yidhi soo qor hadduu soo qori waayna dee waa taqaanin waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakaciyo mid kaloo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii laysku diro waa waxaan dalkan hore uga dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qole ku dhiiratay dhul inay gaddo ma jirto nin la arkaba wuxuu ogahay caaqabta ka dhaalanaysa midda kale magaaladan waa caasimaddii waa meeshii la wada lahay haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xaggee la geenaa wasaaradaha sidoo kale shariif murtad ayaa si adag uga soo horjeestay qorshaha doorashada ee uu doonaya xasan guurguurte waxa uuna murtad shariif intaasi ku daray in degmooyinka magaalada muqdisho ay koox dardaday ku goodoomisay dhagxaan waxaa loo baahan yahay amni la ysku hallay karo oo qofka wax dooranaayo iyo qofka wax la dooranaayo ay isku hallay karaan inuu jiro ma jiraan waa maanta magaalada muqdishoaan joognahay intaan isu soo saarno kun qof ama laba kunoo qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaan horta suuragal mata meel kale aan u kaadsan meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ma isleedihiin magaalada muqdisho oo bays u ah dowladda marka ugu yar tahay afar degmo ayaa xiran saa ogtihiin laba degmo a idiin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada heliwaa meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana waxaa maalinbaa maalinta ka dambaysa issoo taraya khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta iyagoona warbaahinta ay iskaga kala gudbiyaan eedeemo kala duwan in ka badan soddon ruux ayaa lagu laayay weerar ka dhacay gobolka oromiyah ee waqooyiga dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka soo baxaya gobolka oromiya ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon iyo siddeed qof oo rayid ah lagu dilay weerar ka dhacay deegaano hoostaga bariga sheewa ee gobolka oromiya dadka la laayay oo gebi ahaanba ahaa qoomiyadda maxaarada ayaa lasoo sheegayaa in lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen kooxaha hubaysan oo oromada ahaa iyadoo dadka qaarkoodna lasoo sheegayo in nolosha lagu gubay dadka ku nool deegaanada weeraradan ka dhaceen oo dhaca bariga magaalada sheewa ee gobolka oromada ah ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka maxaarada in eheladooda ay laayeen maleeshiyaad oramo ah oo deegaanadooda weerar ku soo qaaday weerarada kooxaha ormada ay ku soo qaadayaan deegaanada maxaarada oo waayihii dambe batay ayaa dadku hadla xuquuqda qoomiyadda maxaarada waxay ku eedeynayaan in gadaal uu ka riixayo maamulka abiy axmed oo dagaal ba-an kula jira kooxaha hubaysan ee maxaarada iyadoo abiy axmedna uu ka soo jeedo qoomiyadda ormada weerarkan ayaa imaanaya iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka socdeen deegaanada hoostaga maamulada oromada iyo maxaarada ee dalka itoobiya iyadoo ay ugu dambeysay dagaallo maalintii jimcihii ka dhacay gobolka oromiya kuwaasoo kooxaha hubaysan ee oromada ay ku sheegteen inay askar badan uga dileen dowladda itoobiya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka kooxda riddada soomaaliya haddii askarta kufaarta afrikaanta ka baxaan soomaaliya bashiir muxuyidiin abu eeman ayaa warkan inoo faahfaahinaya xili la filayo in dhammaadka bisha disembar ee soo socota dalka ay isaga baxaan askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga ayaa dhinaca kale waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan xubno murtadiin oo horey xiro looga soo qabtay kooxda riddada iyo siyaasiyiin murtadiin ah isagoo la hadlaya warbaahinta ayuu murtad cabdisalaam guuleed oo hore u soo noqday taliya ku-xigeenkii hay-adda nisa dhankiisa wuxuu walaacada ka muujiyey masiirka kooxda riddada maadaama ay isbuucii ka harsan yihiin xilligii loo asteeyey in kufaarta dalka laga saarayo wuxuu sheegay inaan la heli doonin ciidamo bedela kuwan hadda joogo haddii laga saaro dhaqaalena aan loo helin haddii kuwa cusub in la keeno la damco ma ogi inuu jiri karo waddan oo ita farqaha furaan dhahaya waxartay igu qaadatee anagaa dhaqaalo siinayna oo jeebabkooda furaya inay jiraan oo hadda qarsoon u malaynaya inay jiraan marka dhaqaalihii saasuu u taagnaa doonaa wadan dhahaya soomaaliya anagaa ciidan siinayna don't worry about wadan soo dhiira karaa ma jiro baashaan dhaqaalihii ku xiran tahay ciidamada kula jooga lacaga laga sameeya wadamada qaarkood g p d gooda yacni daqliga dowladda budgetka dowladda ku xisaabtantay kamid yihiinba dhaqaalaha kasoo gala ciidamada dhaqaalaan lama hayo ciidanna lama hayo waqtigiina waa kugu dhacay soo ma maxaa imaa doona sambar iyo january marka waxaa dhacaya maamul goboleedyadii doorasho qabsanaya al-shabaab ay dhul badan qabsadaan etoobiya oo meelaha qaarkood ka baxda dhaqaalaha adduunka oo siiyo oo aad u yaraa doona soomaaliya on dhaqaale ayada laftii lagu soo kordhinayni waxaa dhici doona crisis iyo qalqal siyaasadeed iyo qalqal abni iyo qatar abni ayaa soo socota december iyo january ilaahay ma qadaro laakiin cabsi waxaan qabaa ah waxa hadda la haysto wax badan oo kamid inaan la haysa doonin markaasna isku tasha wax layidhaha soo socda haddaad isku tashato soomaaliya xasan sheekh qaabku hadduu u fikerayo hadduusan wax iska bedelin qaabku u fikerayo qaabku u socdo waxaan isleeyahay meel cidlaahay kusoo dhici doontaa asagaa meesha ka baxayaba xasan sheekh ayuu sheegay inuu kusoo hongoobay safaro uu ku tegayay waddamada ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya sida uganda burundi kenya iyo jabuuti ayna ka soo diideen darabkiisa mar uu ka hadlayay taxaalufka ay dhowaan ku dhawaaqeen xukuumadda kaahira asmara iyo kooxda riddada ayuu sheegay inay marin habaabinayaan xasan sheekh oo aysan u haynin ciidan ay ku difaacaan xasan marka mar kasto ballanqaad beena uusan fiiriya wax bodyland guweji la yidhaha jira oo qofku markuu ku yidhaahdo waxbaan ku siinaya horta inaad qiimeyn kartid qofkan ciidankiisa culeysyada haya dhaqaalaha uu heli kara iyo dantuu iga leeyaha maxay tahay war xasan marka waxyaabaha uu ku tashanaaho aaminsan yahay inay usoo imaan doonaan waxaa kamid a ballanqaadyo beena oo aan shaqaynayn ballanqaadyadaas waxaa kamid a kuwa aan isleeyahay ama qalada u fahma ma waa been masar inuu aaminsanya toban kun askari inay u keenayso yani come on masar toban kun askari kuma soo wado eritrea inay lix kun askari u keenayso eritrea ciidan kuma soo wado hadalka murtad cabdisalaam guuleed ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay sidan oo kale warbaahinta uga hadlayeen xubno murtadiin oo mugdi gelinaya masiirka kooxda riddada marka ay atamis isaga baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin gobollada qaar ee dalka soomaaliya mahadsanid abuu ayman askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya askartaani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa iyagoo taayibiin ah lagu soo bandhigay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan taayibiintaani oo gaarayay ilaa afar askari ayaa lagu soo bandhigay degmada boqa qable iyo deegaanka booco ee wilaayada hiiraan taayibiintaani ayaa lagu kala magacaabaa cali abuukar ibraahim oo muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan qaybta milatariga mahad idris ibraahim oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kana howlgalayay magaalada beledweyne cabdulaahi muumin mukhtaar oo ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna sidoo kale askarigani qayb ka ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kusoo duulay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud iyo aadan abuukar yalaxow oo ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka yugandha markii toobada loo qabtay kadib ayay taayibiintaane waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andaluus magacayga anose cali abuukar ibraahim ka tirsanaay qaybta labaad iyo toddobaad ururka afartanaad guutada shanaad ka tirsanaay toban sanaan ku juri meesha alan joogni beledweyne waxaad ilaahay isoo hareejisay in aan iskayga dhex baxa waxaan la soo xiriiri ninka la yidhaahda namadoonkayga aan soo xiriiri si wanaagan dad oo gacmo furan ay ugu soo dhawaan si wanaagan oo islaamka isoo dhaway inaan u laabto ma laga qoofahay talay guuta ma ahe haddii maaragta jaraal iga dhigana ma u laabanayo magaceygu waa cabdulaahi muumin mukhtaar waxaa maalinkii ciidanka asu qoranaya waxaan kasoo qortay degmada buliburto waxaana la geenaya xere la yidhaaho nacnac etoobiyana la qaaday marka etoobiya aana la geeyey adiga sagaashan maalmood ee joognay waa nala soo qaaday waxaa nagala soo dejiyey garoonka adcadde jaanis ku baxa horta aa goobtay jaaniskii ku baxani ilaah kuma darnaadee waa helay walaayada gacmo furan hadda igu soo dhaweysay wax dhibna mala kulmin haddana waxaa rabaa inaa waalidkayga aan la noolaado ambirahayga aan tacbado anigoo maxamuud dirliira oo kumaxdheer cadiimow waxaa ka imid beledweyne waxaan kusoo arkay dad muslim aan joogin oo dad gaalo oo muslim oo dukunin oo duleero balaaye adiga meesha islaan wax la dhihi kara ma joogaana magacayga aadan abuukar wuxuu ilitirow waxaa ku qortay degmada buuliburto waxaa laga geeyey muqdisho waa laga sii qaaday dalka uganda laga geeyey uganda nogula soo tababaray xamaraa nala keenay xamar markaa nala keenay qoryayaa nala siiyey waxaa nala geeyey gurceelaa nala geeyey gurceel markaa nala geeyey ciidamadii sida badan goosad wada noqday ani walba baxay qorigii lii siiyey marka anaga waa nalaga xareeyey fasaxaa nala soo sii moogta qorya iyo waxaas waa nalaga xareeyey soo laabtaa nalalahay mana laabanin baanay aa ka joogay hadda waxay qorshays ina beeriyey ka shaqaysto dib dambana ayagana
taa'ibintaani ayaa qayb ka ah firxadka askarta taa'ibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha murtadiinta iskuna soo dhiibaya mujaahidiinta islamarkaana ka baraa'a qaadanaya cadowga allaah ee dullaanka shareeca la dirirhka kusoo qaaday dalka soomaaliya munaasabad dowro loogu soo gabagabaynayay ganacsatada degmada buulofulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan halkaas inooga soo diray waxay ahayd munaasabad si hirsare ah loo soo agaasimeyna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafullay culummo iyo waxgaradka degmada ujeedka munaasabadda ayaa ahayd dhiirigelin loo sameynaya ganacsatada degmada buulafullay oo muddo ka badan hal sano wax ka baranayay xalqad loogu magacdaray imaamu shaafici iyadoo muddadii ay u socotay xalqadanna ku qaadanaya kutubo kala duwan wejiga koowaad ee xalqada imaamu shaafici ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana ganacsatada loo sameeyey dhiirigelin iyo abaalmarino kala duwan oo wilaayada ay ugu tala gashay munaasabadii abaalmarinta iyo dhiirigelinta ganacsatada loogu sameynaya waxay ka dhacday masjidka sakaawi ee degmada buulafullay mid ka mid a culummada ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah goobta ka jeediyey qofka muslimka ahi rajul cilmi iyo tacaamul iyo dacwo rajul cilmi diinis cilmi usu yeeladaay cilmi la-aan wax socdi maayo bahaa-imtaa ka roon la cilmi halleehana jaahilka ay runtii waa sidaas wey cibaadadii siiska ansax tahayna ma karad marka rajulu cilmin wa tacaamulin wa dacwatin hab dhaqankiisna hab dhaqan wanaagsan uus yahay dacwona diinadeed usu yeeraay marka sheekhsiyatu lmuslim annahu yasiiru fi lxayaati calaa cilmin wa basiira waxaase socdaa qofka muslimka ay noloshaan adduunyadan dhexdeed usu nool yahay calaa cilmin usagoo kasoo ay aqoon sharci ay iyo basiire aragta dheer in usu lehay diinis wayatacaamal maca alaakhariina bima yuxibu an yucaamiluuhu bihi dada waxaas ul dhaqanaa wax us jecel yahay in usul ul dhaqanaay ugaas cali maqano oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa isagana goobta ka hadlay ganacsatadii magaalada buulafullaay oo alxamdulilaahi juhdiga iyo dadaalka badan bixiyeen ilaa hal sano oo kale dadaalkood waa arkaan leynay maana alxamdulilaahi aan leenahay ilaahay idinkas idinkaan ahayn nin kastaba wuxuu isku dadaalay ee sahlay faa'iida ay sahlay faa'iido badana hasheen unun waa addu'een ilaahay had barakeeya leenahay ganacsidan waa gutiin waxbarashadan waa gutiin waa laba faa'iido waay intaasaanu socdoo dhawaanaay afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulafullay ayaa isagana goobta ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey kitaabadii ay qaateen muddada halka sano ka badan ee xalqadan ay dhiganayeen
waxaa meeshaan aan u fadhinaa galabta khitaamkii ama ikhtitaamkii kitaabadii noo soo socday laga soo bilaawdo bishii koowaad oo haddana aan joogno bishii koo iyo tobanaad kutubadaas oo duruustaa soo socotay musalsalkaas halka sano soo socday kitaabkii nooga dambeeyey buluuqulmaraam ayaa khitaamkiisa ayaa loo fadhiyaa galabta waa kitaab ugu weyn kitaabada aan soo marnay waa kitaabkii ugu weynaayo u ah waa kitaabka xambaarsanaa ayu fanni kasta meel laga fiiriyo waa kitaabka xambaarsanaayo u ah waa kitaabkii buluuqulmaraam kitaabkaasna falilahi alxamdu minna ilaahay bidaayadiisii iyo nihaayadiisiina soo gaarsiiy allah subxaana wa tacaala asiga ayaa ku mahadsan wejiga labaad ee xalqadan imaamu shaafici ayaa dib u bilaaban doonto iyadoona ganacsada ay ka faa'iidaysan doonaan ayna ku qaadan doonaan kutubo kale oo hor leh siday ii sheegaan mas-uuliyiinta wilaayada kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada ceelcadde sida warkan uu mar kale inoogu eegayo casaam carafaad munaasabadan oo ahayd kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado iyo beesha reer cismaan maxamed oo ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah ayaa waxay ka dhacday deegaanka ceelgudud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gado waxayna kulankan beesha ka soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin oo ka kooban qodobo dhowr ah lambarkow beeshu waxay qaadatay garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika ayna ku bixinayso naftooda iyo maalkoodaba insha allahu tacaala beeshu waxay xalliyeen dhammaan khilaafaadka dhex yaalay waxayna si buuxda isugu wada raaceen garab istaagga iyo la shaqaynta naqiibkooda kulankan waxaa kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bishaaro ka mid a culimo diinka icdaadkii in loo diyaargaroobo arrintaa ayada ah qofku uu u diyaargaroobo inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaali marka ilaah leeyahy waxa weeyaan iimaankaada dhabnimadiisa xaqiiqanimadiisa waxaa caddaynayo ka tarjumaya horta waxaan in ilaahay uu kugu farad yeelay waajib ay kugu tahay aad doonaysid janno inaad ku raadisid saa salaad ugu raadini soonka ugu raadini aahaarteedii iyo muuqaalkeedii raadkeedii in laga arko war waxa weyn xaqaan iyo baadilkan siractamaya xaqa aan ahal u wada noqonno oon garab istaagno taas iyada ayaa naftayda iyo walaalaha dhammaantood ku wada baraarujinaya sidoo kale waxaa munaasabadan ka hadlay odayaasha beesha reer cismaan maxamed iyagoona sheegay inay ku midaysan yihiin bayaanka ay soo saareen annagu haddaan nahay beesha cismaan maxamed waxaan si buuxdo iyo si dhow iyo si fogba u taageeraynaa naftanna iyo maalkanaan ku bixinaynaa oo se ilaahay dartii annagoona qofna see gadin aan ku bixinaynaa maartaaya jihaadka taasaan rabnaa ilaha ilahay nagu ciseeyo ilaahay nagu sharfo waxaan qaadan anaga cismaan maxamed ah inaan taageerno shareecada islaamka inaan taageerno yaan qaadanay wilaayada islaamka inaan si buuxda ula shaqeyno yaan qaadanay nabadoonka beesha reer cusmaan maxamed cusmaan aadan maxamed ayaa sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay qaadatay inay kaba hela gashato oo nafteeda iyo maalkeedaba ay ku jihaado waxaan leeyahay beesha cismaan maxamed hadalkaasaan isla qaadanay anigana ku dhaqanka shareecada islaamkiina in ku hogaami aad ii doorateen inaan naftanada iyo maalkanagaba gaalada aan ku jihaadno oo midig iyo bidix aanna fiirno ilaahay kitaabkiisa ninka qaatana meel fiican buu tegayaa isla qaadanay hadalkaasayta mila qaadateen hadalkaas mila qaadateen allahu akbar allahu akbar ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gelo sheekh luqmaan abwanas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarana kala duwan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran walaalaha naga reer cismaan maxamed khayrka ay dhexda dabaasheen iyo faa'iidada ay qaateen iyo cilmiga ay qaateen iyo waxa weeye siday isigu dhaga nuglaadeen waan u ducaynaynaa insha allahu tacaala beesha waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad nagu hogaamisaan annaga waxaanu idiin nahay askar adinka waxaad noo tihiin odayaal guud ahaan inaad nagu hogaamisaan jihaadka ka holcaya bariga afriko waan idinka sugaynaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hore baana loo sheegay oo qolaa beeca hore u gashay oo yacni beecada waa ku wada jirteen maadaama aad waxa weeyaan maalka bixinaysaan oo waxa weeye infaaq fii sabiilillahi bixinaysaan oo waxa weeye safuuftii jihaadka aad waxa weeyaan ugula garab jirtaan saasaad beeca ugu jirtiin waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr aan ka rusheegno waxa aan haysanay ah nimcada aan haysanno ilahay aan barina subxaana wa tacaala ilaahayna haynaga dhigo kuwa nicimka waxa weeye ay haystaan ku shukriyo waa qayb ka mid dadaalada ay bixinayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo lagu tawjihinaya bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed si ummadda lagu tawjihayo cadowga ka hortaagan ku dhaqanka diintooda warkii duhurnimona waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib aan mar kale ugu kulanno ayaa noo madala insha allah inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu